degmada weejida ee gobolka bakool oo maalmogun iyo ku dareerti doorashadu xubno golo deegaanka degmada seytiya geekala kagabagabaay wayna la dooraday waana la dhammaystiray xubno golo deegaankood labaatan iyo kow xubnood ka kooban wasiirka wasaaradda arrimo gudo koonfur galbeed soomaaliya wakiilo ku dareeray hay-ado koonfur galbeed ku kaalmay oo arrimo doorashooyinka golayaasha deegaanka maamulka gobolka bakool iyo mas-uuliyiin kale iyo goobroog ku ay munaasabada dhaarinta xubnogun odayaalka dhaqanka degmada weejid iyo marti sharafta kale ee goobrogan hayti doorashadu iyo xubno golo deegaanka kala dardaarmay inay si hufan u shaqeeyaan waynio ballan qaadanay inay la shaqeey doonaan golaha deegaanka iyo degmada oo hadda rasmi ah oo ku dhawaaqi doono wasiir ku dhawaaqi doono iyagana waxaan leenahay ku soo dhowaada waraabaa la idiin xiray culaysaa la idiin dirsaday ammaanaadaa la idiin dhiibtay dadka qoraxda la idiin geeyey inaa baahidooda iyo bugtadooda iyo kooda baqaaya iyo kooda baylaxsan iyo kooda dhibaataysan iyo kan xanuunsan iyo kuwa kala firirsan iyo kuwa isnacay iyo kuwa kala duwan iyo kuwa maskaxdooda aysa ishaysan waxaaso dhan waajib idin saaran inaa isku soo dhawaysaan waay aan anooski malaaqadii ka hadalo waysinku ballan qaadana ilaahay fadlidiya inuuna sayna shaqayna si dannamo eena sayna shaqayn isina waynuu ballan qaadasana ini si dannamo ee deegaanka inka adeegdan dadkii iyo dalkii lasiin doorisi nadaama inka adeegdan dowladdii oo ontaas juhud aysan gelidina boqolkiiba boqol gacmo lisdhoobsada si dannamo ee linshaqay gudoomiyaha gobolka bakool maxamed axmed maxamed iyo kala dardaarima golayaalka deegaanka cusub ee weejid iniyo bulshada ka shaqeeyaan si daacadnimo ee waajibaadkoon iyo gududaan si guud an wada dooranayna lain wada dooraday golihii deegaanka ee degmada waajid labaatan koowtii hubnaad yaase dhammaystiran lain wada dooraday iyo lain wada dhaari iyadoo maxkamaddeen inayla roogda iyo dhammaantiyo la wada dhaari wala rajayaane anti suhufnaange cadaalade iyo ilaahay siin la ogi sadaata kitaabilaysiinka dhaari anka shagaytan deegaankii in shagaytan dalkin in shagaytan diintin in shagaytan ala siin kufade maanaha in qofka hooba walkaweelo madaas la doorad qabiilka madaas kasheen ilay maanaha walmakin eh lama qof isid qofka madaasa ka weeday ha ka reedi maanaha walmingihiidi dhammaan soomaali dhan walangayta reer boqol dhan walangayta reer wejida walangayta qofa wali laku yaabe hata sal weela mase brogaraamo kale ku fahansinya laku yaabe golaha deegaanka hoob ad hagadhi deegaanka inshagayto laka fade dadka inshagayta diinta inshagayta hata afartii sana hata laha dhaafi horumarada lahadeeri iyo gudoomiyaha iyo ku-xigeenshi iyo hubnihi la shagaayay waliyo hadeeren meeliyo hadeersiyen way aragahay haatan meelalaku sii wedo horleynsii wedo hooli socodkii horleynsii wedo meelalelinkareeba masriyadanaganaafade horleynsii wedo dowladnimada waliba waha hooba waanaa waqtiga dhamaad mandate lay mandate-ka hooba dhamaada haatana la doorado mandate kale cusub la sameey aan ka dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimo guda reer dangaliisyoog iyo dowlado hoose koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan yaa hiri munaasabada weynuusi la dardaarmay golo deegaanka cusub ee degmada weejida ee gobolka bakool maamulku maylan soo biyey golo deegaanka laleey golo baarlamaanka laku fade baarlamaanka hadda federaalka meg abdoayan sanadkii madawa sharaayan maslamagoola sharaayan maanta shirka ee la doodee aha laakiin walwado barnaamij la kooyano meelaha gabandhige isida iyadana siin kufade aywaa maamulay madun degmo may maamulay gudoomiyada ku-xigeenjay iyo xoogayaha dowladda hoose ada guddo kooban oo sida afar waa maamule inta kale baarlamaankii waay taas inay fahamtaan waa kulligiin hoose dooranay guddoomiyaal in iska aadleen horta da hooba qofka fahma waliusa eeyey iyo wali kufado usa fahma may qabay ana waa wal hagaaga fadeen laakiin hooba riyay gudoomiyada dooradaha xafiiska gudoomiya ro isan dhow meelo ka harbiyo nagataan rafaad la siin ku shaqeeyo waa isankeeba reebreebay nagataan may doorashada may taraas laakiin in aad fahamto waa inaad kuweyntiyaada gudoomiyaga iyo neefka higeenja iyo waraaqaston dadka ku sareeyo golo baarlamaan ee isugu hooba shaqada kasa waatan isin ku qaado kartaan anfadheeda saanaha maalin war ku qaada isin amar siin ku kooya laakiin isin makala harbiyaasan hooliyo